وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وحنسوق أرنهاك مؤلف كريباو زكاة الفطر إن غربت شمس تمام الشهر يجب إلى غروب يوم الفطر أداء, أداء مثل صاع خير الرسل خمسة أبطال وثلث رطل رطل العراق وهو باللحفان قريب أربع يدي إنسان فسها قاركض حاقرا بغداد قدر الصاع باللحفان قريب أربع يدي إنسان وجنسه القوت من المعشر غالب قوت بلد المطهر والمسلم الحر عليه فطرته وفطرة الذي عليه مؤنته واستثن من يكفر مهما يفضل, يفضل عن قوته وخادم ومنزله ودينه وقوت من مؤونته ليحمل يوم عيده وليلته inahaas waxaynu ka gaarnay insha allahu tacaala cashirkeenna caawa ku saabsanaan doonaa abaawi iyo axkaamta zakaatulfitriga mualifku raxima allahu tacaala wuxuu ka bilaabay zabaabu zakaati lfitri waktiga ay waajibto inuu caddeeyo goormu zakaatulfitrigu waajibaa iyo sababka waajibiya waktiga iyo sababka ayuu israaciyey wuxuuna ku tilmaamay laba ninkay isugu timaado laba markay kulmaan iyo qofkay ku kulmaan ay zakaatulfitriga ku waajibtaa qofku inuu aakhir yowmi min ramadaana wax ka soo gaaro iyo habeenka ciidulfitriga qoraxdu inay nolol ugu dhacdo qofkii dhixitaanka qoraxda ka hor dhintaay zakaatulfitri laguma laha ilmihii dhasha qoraxdu markay dhacday kadibna zakaatulfitri laguma laha saasuu leeyahay mualifku raxima allahu tacaala oo fuqahada shaaficiyadu iyo rag badan ay qabaan saa darteed wuxuu yihi in harabat hadday dhacdo shamsu tamaami shahri qoraxdii bisha dhammaystiraysay hadday dhacdo yajibu waxaa waajibaya ilaa guruubi yowmi alfitri maalinka ciidulfitriga ilaa qorax dhaceeda laga gaaro adaau midli saaci khayri rusuli rususha kii ugu khayr badnaa suuskuu bixin jiroo kale in la bixiyoo la guto ayaa waajibaysa beydka hore adaba mualifku kaga hadlay zakaatulfitrigu waxay waajibtaa leylatlfitri qoraxdu markay dhacdo waqtigeeduna wuxuu jiraa ilaa yowmulciid qoraxdu ay dhacdo ilaa guruubi yowmi alfitri maalinkaa yowmulfitriga ee ciidulfitriga ah ilaa qoraxdu dhacduu jirayaa habeenkii ka horreeyee ciiddaha markay qoraxdu dhacdeena way bilaabatay haddaba waktiga ciidulfitriga zakadeeda la bixiyo zakaatulfitrigu waxna waa waqtulikhtiyaar waxna waa waqtulwujuub oo kadib dhigiisa lagu dambaabayo daynba ha kugu noqotee waxau leeyahay waqtulwujuubku quruubu shamsi leylata alciidi buu bilowdaa waqtulwujuubku wuxuu baxaa quruubu shamsi yowma alciidi maalinta ciidda galabtii qoraxdu markay dhacdo intaasi waa waqtulwujuub waqtulwujuubkaa laba qaybooda waqtulikhtiyaari waa inta salaada ka horeysa oy sunno wanaagsan tahay waqtuljawaas oo la bixin karana waa ilaa guruubi shamsi intaa wixii ka dambeeya waa dembi iyo dayn ama inay dayn kugu noqonayso oo dib inaad ka bixisa ay mar walba waajib kugu tahay waa daahirka naska iyo itifaaqu lfuqahaai weeye raxmatullaahi calayhim jamiican haddaba waxaa kaloo uu beytkan ku sheegay xukumka zakaatulfitriga bixinteeda inay waajib tahay oo yajibu waxaa waajibaya adaau mili saaci khayri rusuli qadarka la bixinayo weeye intaa dambana qadarka la bixinayo waa suuskii nabiga oo kale sala allahu calayhi wasalam waxu dhigmaa la bixiyaa kiibuu qadarkiisa shadriga labaad ee beytkan iyo beytka dambe ku sheegay markaa iyagu say u xisaabayeen laakiin marar hore waxaynu soo niri suusku wuxuu u dhigmaa laba kiili iyo afar boqol oo garaam ilaa laba kiili iyo bar buu halka suus u dhigmaa oo suuskii saaci wuxuu u dhigmaa arbacata amdaadin afar mud mudkuna wuxuu u dhigmaa ilaa lix boqol lix boqol labaatan iyo shan garaam inaa weye qiyaastiisii isku celceliska intay culimmadu yidhaahdeen markii suuskii hore mataaxifta inta loo noqday noocyo kala duwan la soo ururiyey isku celceliskii wixii ka soo baxay qiyaastu inay tahay wey marka waxaa waajibay adaa-u zakaati lfitri baa waajiba arrimaha waxaa caddeeyay axaadiis badan oo nabigeena ka sugan sala allahu alayh waalih wasalam mas'alada ah cinda guruubi shamsi bay zakaatulfitrigu waajibtaa culimmadu waxay u deliishadeen daahirka alfaada ah nabigu farada rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam zakaata alfitri min ramadaana markii laga afuro bisha ramadaan buu zako waajibiyey zakadii waxaa loo idaafeeyey alfitru min ramadaan ramadaan dhammaantii inaad ka afurto afurka ugu horeeya ee ramadaan oo dhan laga afurana de waa afurka qoraxda leylatulciid markay dhacda dib loo soomi maayo inta kale waa la afuraa dib baa laga soomaa laakiin mar hadday ciiddii soo gasho maalintii u dambeysay inaad dhammaato afurka aad afurtay min ramadaana ay min jamiici ramadaana baa loo jeedaa bay yidhahdeen haddaba zakadii waxaa loo idaafeeyey lilfitri ramadaan oo dhan inaad ka afurto ramadaan oo dhan inaad ka afurtana waa leylatulciid qoraxdu markay dhacda bay yidhaahdeen culimmada qaybta iyagu leh min fajri lciidi bay waajibtaan salaatulfajriga marka la galo waxay yidhaahdeen fitrigu weligii habeen waxunbaa la cuni jiro lama soomi jirine fitriga xaqiiqigihi maca alfajri buu bilaabanaya ile fajrkaa la soomi jiray hadda markaasoo afurkii rasmigaa bilaabanaya inta kale ramadaan iyo keyrkiiba habeen waa la cuni jiray yaa soomi jiray habeen maa waa afur iyo soonba ma kale leh labadaa wej bay xadiidkaagu oo waa xadiidka nooca la yidhaahdo tajaadubu daliili hal daliil baa laba dhinac loo kala jeedan saasuu tusayaa iyo mehe sidan uu tusayaa weye lafdigaana waa xadiidka ibnu cabaas ee sunanka se rasuulka ilaahi wuxuu farad yeelay sadaqata alfitri min ramadaana tuhratan lisaayimi wacbata min allawi wrafati wacbata lilmasaakiin axkaamtiisa qaar inoo iman doonto amaa xukumka wujuubka ah nabigu xadiidkii abi saciid alkhudri ee saxiixeynkana waa kii ay bixin jireen cuntaday bixin jireen oo nabigaana amri jiray uu yihi xadiidkii ibni cumar ee saxiixeynkana waa kii farada rasuulu llaahi zakaata alfitri riwaayada bukhaarina waa kahayd wa amara biha an tuaddaa qabla khuruuji nnaasi ila asalaati salaada intaan loo bixin buu nabigu amray amarkana wujuub buu faa'iideeyaa riwaayadka qaarkoodna waxay ku soo arooreen lafdiga adduu zakaata alfitri bixiya zakaatu lfitriga oo waa siiqatu amrin amarkana wujuub buu faa'iideeyaa marka xukunka wujuubkaana halkaasaa laga qaatay intaas waa inta xukunkeeda wujuub inuu yahay iyo waqtiga ay waajibaysa ay jirto amaa bixinteedu saddex xaaladood bay leedahay in la taqdiimiyo oo la hormariyo waxa laala wixii biqadri lxaaja ah baa bannaan si dadkii loogu diyaariyo in la gaarsiiyo xilligii saxaabada yowm yowmeyni baa sugan waxaa kaloo saxiix albukhaari iyo keyrkii ku sugan in meel lagu uruurin jiray zakaatulfitriga oo kaydka iyo bakaarka iyo hantida la gelin jiray waana xadiidkii fadlu aayati lkursiyi abuu hureyre isagoo zakaatulfitri buu waardiyeynayey markii shaydaan ku imanayay saasa fii saxiix albukhaari wakeyrihi ku sugan culimada shaaficiyadiiyana waxay leeyihiin sababku asaasigii waa dukhuulu ramadaana idan caqada sababulwujuubi hadduu guntamana waa la hormarin karaa jamiic shaari qaarna waxay dhaheen sida zakaatulmaalka sanatayn loo horumarin kara qiyaasa binaan calaa xadiidi ilcabaasi fa hiya calaya wa miluhaa macahaa tafaasiirta lagu fasiray midkood qiyaasan calayhaa baa sanatayn loo horumarin karaa culimo qabana waad arkaysaan waayo markii zakaatu ramadaan la soo gaaro ma hormarin karaa su-aalba weeyo ninba madhabkii raajix laah uu markaa idiin fatwoodaa oo yidhahdaa so la yeeli karaa lama yeeli karo waktiga koobaadi waa taqdiimka yowmayni xilligii saxaabada way sugan tahay inay hormari jireen waxna waa waktigeeda wujuubka ah daahirka nasku waxaa weeye qabla salaati min guruubi shamsi ilaa qoraxda salaada ciidda intaa la tukan weeye walidaalika xadiidka ibni cumarna wuxuu ah waamara biha an tu-addaa qabla alkhuruuji ila salaati xadiidka ibni cabaasna wuxuu ahaa man addaahaa qabla asalaati fahiya zakaatu maqbuula waa zaka la aqbalay waman addaahaa bacda asalaati fahiya sadaqatu min asadaqaati kadib mualifku wuxuu yidhi saacaasi wuxuu u dhigmaa hamsatu araalin ay wahuwa saacu khamsatu araalin shan rodol iyo wa hulusu ritlin iyo rodol huluskii weeye ritlulciraaqi ay wahuwa ritlulciraaqi weeye ama ama baqdaada ay ritlu baqdaada baqdaad iyo ciraaqna waa isku midkii ulmidaa tiraadaba wa huwa wahwa saaci ama ritli saaci biljfaani wuxuu leeya ritligii rodolkii marka laga qaadayo biljf bilaxfaani sacabada xafna waxaa la yidhahda wixii looda sacab lagu qaado xafnatun wa axfaanun marka bilaxfaani sacbada iyo cantoobada labada sacab lagu qaadaayey qariibu arbaci yaday insaanin insaan gacantiisa labadiisa gacmood afar jeer waxay qaadaan baa la yidhahdaa afar jeer wixii la qaado baa la yidhaahdaa sida siiqada daahirkaa uu dhigay waxaa weeye saacu wuxuu u dhigmaa afar cantoobo oo labada gacmood baa aad ku qaaday yadal mutawasit nin gacmo yaryarna ma aha qof aada u gacmo waaweynna ma ahe qof dhexdhexaada gacmihii wey laakiin de innaga gacmaheenna waaweyn hadda baa waagii hore kuwoodii dhexdhexaadka haleeg ama ka yaryar bini aadamkuna qarniba qarniga ka dambaysa waa la sii yaryaraanayaa oo nabiga ala slam waa kiilaha aadam ilaahay wuxuu abuuray wa tuuluhu situuna diraacan lixdan udhun buu ahaa ilaa soddon mitir meelaha qiyaasta buu ahaa famaa zaala alkhalqu yanqusu dadku wuu sii yaraanayaa waa la sii yaryaraanayaa marka waa sii yaryaraanaynaae kun sana ka hor sacabadu intay la ekaayeen dadka sacabadoodu hadda lama eka daaqada qaamada iyo joogga bini aadamku kun sano ka hor intuu ahaana hadda maaha waa laga gaagaaban yahay jiilka ka dambeeyana wuu kasii gaagaaban doonaa waa laga sii gacmo yaryaraan doonaa mar hadday sidaas tahay idigu waxaa kuu roon kilograamyada kuwii hore lagu qiyaasay inaad iska raacdee afar sacab oo yaryara oo laga yaabo labadiiba hal hal sacaba inay isku ekaadaan aa ku xisaabto waxaa laga yaabaa xaq inuu kusoo raaco taqdiirtii saaca waana laba kil laba kiliya bar weeye arbacatu amdaadin mudkina lix boqol ilaa lix boqol iyo labaatan iyo shan garaam wey nooca la bixinayo zakaatu lfitriga maxaa la bixinayaa jinsuhu jinsu saaci lfitrati saacu lfitraha jinsiga la bixinayo alquutu weeye wax la cuno oo min almucashari waxaa cushuurta laga bixiyo ah haalibi quuti baladi lmuahari qofka zakadan lagu tahiraye dembiga looga dhaqayo beledka uu joogo cuntada u badan baana la bixinayaa ma isaga haalibu quutihibaa mise haalibu quuti lbaladi hadday noocyo badan yihiin wajhaani wey ama qowlaani oo fuqahada shaaficiyadu ay leeyihiin halkan wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo cuntada qaalibka ah la bixinayaa waxay leeyihin cuntada qaalibkaa waxaa loo bixinaya laba arrimood mar weeye xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam cuntada qaalibkaa la bixin jiray lixadiidi abi saciidin alkhudriyi fi saxiixayni kunaa nukhriju fii cahdi rasuuli sal saacan min acaamin saasuu yihi saac cunto aan bixin jirnay wuxuu ku daray marka wa kaana acaamunaa yowmaydin cuntada iyaduna waagaas bahashan la yidhahda qamadi iyo timir iyo caano fari fala fariisiye iyo saasay ahaan jireen marka wakaana acaamunaa buu ku fasiray acaam baan bixin jirnay haalibu acaamkoodii bay bixin jireen taa waxaa laga qiyaastay waxyaabihii la bixin jiray bisababi inay ahaayeen haalibulquuti ahaayeen in dadku ay bixinayaan wixii haalibulquuti u ah baa looga qiyaastay halkaa daba waxaan rabaa inaan ku idhaahdo waxaan bixinaynee raashinka iyo cuntadaa waa laba nooc midi waa kii nasku sheegay saacan min tamrin wa saacan min shaciirin wa saacan min qamxin riwaayadka qaarkood waqad saacan min burin burin iyo qamxin iyo xintaasir isku wada mid wey magacyo kala duwan oo isku mid a wa saacan min aqitin waa cuntadii la bixin jiray wixii booskooda gala oo beriis leh oo galley leh oo waxyaabo kala leh waa qiyaasan calayhaa wey cilada jamcisayna likownihi طacaaman huwa haalibu quuti baladina halkaa masalada haddaba waxaa muqarar kuwa zakaatu lfitrigii waxaynu bixinayno qeybna waa nas qeybna waa qiyaas halkaana waxaad ku intibaahaysaa markii waxyaabaha qaarkood waan tilmaami doona ee laga hadlahayo nasku kuma soo aroorin baa lagu dhihi wahal warada nasu fi kursi beriis ma nas baa sheegay beriiska maalin kasta meeshan dadkaan bixinayn daldalayno ma nas baa sheegay abadan wax nasa ma sheegin markii aan nidhaahna beeralayda soomaaliyeedi galeyda ama haruurka masadaga yeerarka ha bixiyaan cadiin iyo guduudkay noqotaba ma naskaa sheegay maya nasku asnaaf xilligaa la isticmaali jiray buu sheegay kuwa aynan bixinba karin baa jira qaalibka soomaalideenu alaqid canada fariisiya miyaa naqaanaa oo marka dambe qaadooyin lagu cuno ma taqaanaa aqidku waa cano la fariisiyey waxbaa lagu darayaa waa la fariisinayaa markay fadhiistaana yaradkadan biyay yeelanayaan biyaha laga shubaya waa la dhigayaa haddana muddo kadib biyay yeelanayaan biyaha laga miirayaa waa la dhigaya marka dambe dhagax bay noqonayaan sida soortaa la googoyna waa la cuni way ka hirjecsan tahay bs alaqitu baa la yidhahdaa carabtu way isticmaali jirtay wayna cuni jireen raashin buu ahaa zakaatulfitrina xilligii nabigaa lagu bixi jiray sal alla alah wasalam kii inaga ma hayno soomaali markaan noqono saacan min tamrin timir maynoo baxdaa inay noogu timaado ramadaanka door iyo beec maahane timir inoomana baxdo cuntana inooma aha haalibka soomaalida soomaalida o dhan maaha soomaalida qaar ay cuntada asaasiga ku jirtaa jira timirtu laakiin soomaalida haalibkeedu timirtu haalibu quuti lbaladi maaha fuqaha waxay ka hadleen haddaba laba xaalaa kusoo waajahi karta inay haalibu quuti baladdigaagu uusan ahayn asnaaftii markaan joogno laba suuraa dhici karta asnaaftiina waa taallaa oo qabandigii waa yaallaan haalibu quuti baladina beriis buu noqday iyo galley ama qabandi iyo asnaaftii nasku sheegay maba jirtee kuwan kalun baa yaallaan ninka soomaalida ee beeralayda ee galleydii u baxday meesha tuulada cidlada a jooga zakaatulfitrina usoo galay een qamandina haynin wax kalena aan haynin waa suura ninka magaalada joogay qamadigiina halkan lagu dukaanka lagu wada galaya qamandigii iyo beriiskiina laakiin haalibulquudku uu beriiska u yahayna waa laba suuro jamhuurulfuqahaai labada xaalaba waxaad bixin haalibulquuti ilbaled ama kii asalka naskaa ha yaalo ama yaan oolin jamhuurulfuqahaai sidaasay qabaan mar hadday sidaas tahay maxaa lagu bixiyey qiyaasan laa nasan masalada marka haddii naskuna aada iska tidhaahdo si fudud bay hoosta kaagaga soo bixi kartaaye iska ilaali masalada mar kale aan kusoo noqon doonaa marka beledi lmutahari wuxuu uga jeedaa ninka zakada bixiyey baa nabigu yihi farada rasuulullahi ibn cabaas waa ku yihi zakaata alfitri tuhratan lisaa'imi min allahwi warafati xadiidkaasu tilmaamayaa dembigaa qofkii lagaga dhaqayaa oo lagu taahirinayaa haddaba waxaa la bixinayaa haalibu quuti baladi lmutahari ninka zakada lagu tahirayo ee dembiga lagaga dhaqay ee bixinayaay cuntada ugu badan ee beledkiisa laga isticmaalo ee raashin ahaan loo isticmaalo waxyaabaha mucasharka waxaa looga jeedaa isaga wixii zake ku waajibi jirtaye alcushru baa laga bixi soomada soo marin zuruucda waxaa laga bixi alcushru iyo timaar soomada soo marin mucashar taas uga jeedaa ta markii laga zaka bixinayo cushur la bixiyo bilaa mauunati taasaan asal ahayd ma la bixin karaa intaa waxaan ahayn oo masaladii qiimo ma la bixin karaa masalada markaan dhameeyo baa dib ugu soo noqon doonaa sababtoo markii kitaabkii abushujaaca aan maraynay oo waxaan idin eraya masalada fiqhan masalo la fudaysan kara maaha culimmada qabta qiimaa la bixin karaa waxay soo gaartay wadaadada qaar baa yidhi masalada aada ugu fogaadayo yii masaladaa asal ma laho sal ma laho meel la cuskiya ma laho nas baa la khilaafayaa waxaan rabaa caawa masalada inaan caddeeyo horta cid nas sidiisa ugu taagan ma jirto midda labaad masaladaasi usuul sharciga ay leedahay aymo badanoo muxaqiqiinana way qabaan inaanaan u qaba maaha laakiin masalo weji fiqi oo la fudaydsan karin inay tahay ninka faqihi ee nadarka iyo malakada fiqhiga lehna uusan ku degdegi karin oo ku dhiiran karin masalada fudaydsigeeda insha alla aakhirul baab baan caddayn doonaa markii abyaadan horta masaa'ilka aan israaciyo insha allahu tacaala waalmuslimu alxuru calayhi fitratu wa fitratu aladii calayhi mu'natu waalmuslimu qofka muslimka ah alxuru ee xorta ah calayhi waxaa waajib ku ah fitratuhu sakaatulfitrigiisii inuu iska bixiyo kow iyo wa fitratu aladii kii fitradiisa inuu bixiyo calayhi korkiisa ay tahay mu'natuhu nafaqaadkiisi iyo mas-uuliyaadkiisa sakaatulfitrigaagii adaa iska bixin cid kastoy nafaqadoodu waajib kugu ahaydna adaa ka bixin ay waajib kugu tahay bimacnaa sakaatulfitrigu waxay taabic u tahay linafaqati qof allaalay qofkii infaaqiisu waajib kugu ahaa bay sakaatulfitrigiisana waajib kugu noqon kadib saas darteed waxaa noqon ibda' binafsika ka bilow uma biman tacuulu dadkaad nafaqayso dhan waxaase shardiga dadkaasi inuu muslim yahay qofkaas qofkaan muslim ahayn sakaatulfitri laguma laha lagana bixin maayo muslimnimaa shardi ah laakiin alxuru waalcabdu والذkr والأنثى والصغيir والكبيir والغني والفقيir intaba laga raba فقيirka waxoogay waan sii xadidi doonaa ظaahirka نasuusta qaar xadiday nabigana waxaa ka sugan sal ل sلم xadيid bahaqi daarqun ay wariyeen oo xasan iبn cmar wuxuu leeyahy amara rasuul الlahi salى الlaه عalيه wasaلم بصدqة الفطr عan الصغيir والكبيir والxr والcabd miman tamunuuna qof ilmo yar iyo qof weynba addoon iyo xorba in laga bixiyo oo ah miman tamuunuuna dadka aada nafaqaysaan ah haddaba cidda nafaqadiisa mas-uulka ka ahayd fitradiisana mas-uul baad ka tahay saa darteed ninku xaaskiisi iyo ilmihiisi iyo waalidkii oo faqiirih iyo cid kastooy nafaqadiisu ku waajibtay wajabat calayhi fitratuhu waa inuu ka bixiyaa taas masaladaasaa loo daliishaday wastafni waxaad soo reebtaa man yakfuru qofka gudaya ee waxaan dembi dhaafka ah bixinayaay mahmaa yafduru man yakfuru qofka gaaloobay ka soo reeb mar haddii muslim la yihi gaal sakaatulfitri lagama bixiya lagumana laha ilmahaagii yarood nafaqaynayso oon muslin ahayn sakaatulfitrigiisa laguma laha waalidkaa oo waayeelay oo gaal oo ku dul saaranna sakaatulfitrigiisa laguma laha addoonkaaga gaalka een muslinka ahaynna sakaatulfitrigiisa laguma laha bidaliil xadiis ibni cumar fi saxiixayn rasuulku markuu intuu ku waajib yeelay sheegay oo wuxuu ku daray min almuslimiina inay muslimiin yihiin baa shardiga saa darteed wastafni soo reeb man yakfuru qofkii kaaga gaalooba naag ahlu kitaabaad qabtaa akaatulfirigaadi ma lagaa nafaqadeeda ma lagaa rabaa nacama akaatulfirigaadi ma lagaa rabaa maya min almuslimiina kuma jirto marka ha qariibsane haddii lagu yidhaha dad nafaqadoodu gaalo ay waajib kugu tahay baa jirta nacam way dhici kartaa mar haddii lagu yidha ahlu kitaabka waad guursan kartaa waxaa lagu dhihi naagta guursan nafaqana kuguma laha maya iyadoo gaal ay nafaqa kugu leedahay waalidkaa haddii uu faqiir yahay gaal la yahay wasaaxibhumaa fi dunyaa macruufa sabama dheh wain jaahadaaka calaa an tushrika bihi maa laysa laka bihi cilmun falaa tuicuma addoonkaagii hadduu gaal yahay waad ku xamaalan kartaa nafaqadiisuna waa waajib laakiin hal tajibu firatuhu laa wastani soo reeb man yakfuru qofkii gaalooba soo reeb oo dadkaad nafaqaynaysaya zakaatulfitr laguma laha mahmaa yafduli iyo wa mahmaa yafduli wixii soo hara mahmaa yafdulida wuxuu ka hadlayaa zakaatulfitri baa waajib kugu noqday adiga iyo ciddaad nafaqaynayso xad xadda ay kugu waajibayso waa mahmaa yafduli intii ay soo harto can quutihi qofka quudkiisa iyo wa khaadimin shaqaalihii u adeegayay iyo wa manzilin guri uu degan yahay iyo wa daynihi dayntiisa xilligeedii joogteen lagu leeyahay ama dhimanba iyo wa quuta man quudkii maunatahu nafaqadiisaay yaxmilu uu qaadayo yowma ciidihi maalinta ciidda iyo wa laylatii habeenkiisa wuxuu ku leeyahay waxaa sakaatulfitri kugu waajibtaa haddaad haysato wax ka badan adiga iyo intay masruufkoodu waajib kugu yahay habeenka maalinta iyo habeenka ciidda ah waxay cuni lahaayeen ka badan oon ahayn guriga la degan yahay iyo khaadimka iyo deymaha markii daynta laga gooyo guriga iyo khaadimkana la xisaabi maayo nafaqadaadii adiyo dadkay waajib kugu tahay ciidda iyo habeenkeediiyo maalinteedana laga reebo intaa wax ka badan haddaad haysato waxaad haysata zakaatulfitr inaad bixisa waajib bay kugu tahay arrintaa maxaa loo deliishaday fuqahadu badana culimmada muslimiintu waxaynan meel dugsanaynin iskama dhahaan in la yihaahda yawmun wa laylatun yawmun wa laylatun in la yihaahda lagu xadeeyo oo nafaqadaada wixii ka badan unbaad bixin la yihaahdo xaggee laga keenay fuqahadu laba xadiid bay isu geysteen labada xadiid mid waa sugan yahay midna muran baa ka jira sugnaanshihiisa xadiidka koowaad waa xadiidka sahl ibn alxandaliya nabiga calayh isalaatu wasalaam mas'alada zakaatulfitri kama hadlaynin wuxuu yihi man sa'ala wacindahu maa yugniihi fainamaa yastakiru min annaari ninkii tuugsada isagoo wax deeqa haysta wuxuu qaadanaya waa naar uu urursaday wey nabiga waxay yidhahdeen yaa rasuul allahi wamaa yugniihi ninka maxaa deeqaya oo hadduu haysta aanan tuugsigu u banaanayn nabigu wuxuu yihi an yakuuna lahu shabiicu yowmin wa laylatin habeen iyo maalin wax deeqa inuu haysto nin caawa iyo maanta wuxuu cuna haysta dad inuu tuugsado uma banaana waxay dhaheen ninkaan hadiidkaa waxaa laga fahmay intaan wax ku filan ninkaan haysanin tuugsiga u banaan waa tuugsan karaa waxay yidhahdeen haddaba ninka zakaatulfitri bixi la leeyahay waa inuu noqdaa nimaan tuugsiga u banaanayn nimaan tuugsiga u banaanayn waa inuu noqdaa nin isagiiba loo ogol yahay tuugso haddana wax sii bixi la dhihi maa yidhahdeen isagii tuugso oo wax kugu filan ma haysid haddana bixi oo muxuu bixiyaa isagaa la qaadanaya oo gacanta horsa urursanaya saas darteed ninkii intaa haystana ma qaadan karaa qaarkood u daba taalla saas darteed man sa'ala wa cindahu maa yugniihi fainamaa yastakiru min annaari qaaluu yaa rasuul allahi wamaa yugnii qaala an yakuuna lahu shabicu yowmi wa laylatin habeenaya maalin wuxuu ka dharkiinu haysto ninkaa ma tuugsan karo nimaan tuugsan karin baa wax bixiya dadku waa laba yidhaahdeen nin bixinaya nin qaadanaya ninku hadduusan habeen iyo maalinba haysanin wax deeqa isagaa qaadanaya de haduu rusanayo wax bixin ma karo laakiin waxna ma bixin karo siina bixi baa laleeyahay oo tutuugsan maxay dhahe wax saxa maaha halkaa xadiidka waxaa ku dartaa bay yidhaahdeen xadiidku imaamu axmed iyo abu daawuud ay warinayaan oo marfuuca masaclabata bni abi sucayrba ma saclabata bni cabdilaahiba ma cabdilaahi bni saclaba ruwaadaas ku khilaafay waxoogay xadiidkaasa wuxuu leeyahy riwaayada waxay leedahay nabigu waxa la bixinaya markuu ka hadlayo sagiiri kabiir dakar insa xorri cabdi ka hadlay wuxuu ku yihi aniyin aw faqiirin ama ani noqo ama faqiir noqo amaa aniyukum fayuzakiihi illaahu ilaahay baa tahiraya wa amaa faqiirukum fayurdu llaahu calayhi akara mima acطaa wuxuu bixiyey ka badan baa ilaahay siinaya xadiidkaana waxay ku radinayaan fuqahada qaar baa yidhi ilaahay nimaynan xoolihiisu zake gaarin oo nisaabu zakaad gaarin zakaatulfitri lagama rabo qoraa tiri niman xoolihiisu maalkiisu zake ka bixin zakaatulfitri lagama rabo qoladii tiri baa xadiidkan lagula dagaalamaya horta nin faqiira in lagu leeya halkaa ka kara yidhaahdeen xadiidkan darajadiisu culimmadu way isku qabqabteen ilaa sheekh naasir raxmatullaahi caleyh araba qowluhu keliya kitaabkiisa saxiix jaamic sagiir buu saxiixana ku sheegay daciifkana ku sheegay saxiix jaamic sagiirna waa ku jira daciif aljaamici sagiirna waa ku jira saa darteed way culamada iskhilaafsano waa nooca imaamu dahabi kitaabkiisa almuuqida fii musalax alxadiidi uu ku leeyahay xadiidka xasan ligayrihiga ah weligaa qaacida ah tix raacda inaad hesho ha isku lugoyn haku dhumin waktiisa kaaga dhumin ana calىa iyaasi min dalik arrintaa waan ka quustay bu inaan qaacida alla tixraaca rasmi ah wuxuu yihi ninka caalimkiihi marata yastadcifuhu wa marata yastaqwiih mar buu ku soo maray wallahi xadiidkan xasan buu noqon karaa waa dhihi meel kale kugu soo mari warkan xasan ma gaari karaa dhihi waa daciifin saa darteed ninkii culimmada ahaabaa intaasoo waroo kala duwan marna wuu la xoog badan marna wuu la daciifi wy qaacida mutarida inaad hesho falaa han rajaynin bui weliga hadii xasan liayriya faana calىa iyaasin min dalik almuuqida fi fi musalax baad naskaa ka heli kartaan imaam dahabi weliya raximah llahu tacaala marka intaas yowm wa laylatda an yakuuna lahu shariicu yowmi wa laylatin halkaasay dugsadeen culamada fuqahadeen raxmat ullaahi calayhim oo maalinkii ciidiiyo habeenkiiyo maalinteeda bay sidaa u yidhaahdeen intaas waa qaybtii hore zakaatulfitriga haddaan kusoo noqdo masalada qiimo ma la bixin karaa qiimaha waxaan uga jeedaa lacag ma la bixin karaa zakaatulfitrigu waa masale ay culimmadu isku qabteen cala alcumuumi horta zakaatulmaa zakaad oo dhan qiimo ma la bixin karaa mise lama bixin karo oo masaa'il fuqahada araadoodu aada u kala duwan tahay laakiin khilaafkooda shaa'ica iyo shucabkiisa inaan ku geliya ma doonayo waxaad arkaysa halka madhab baa laftiisu sii qayb qaybsamaya oo qoloba meel ku dhufanaysaa laakiin qiimo in la bixin kara iyo in kale maxaa usuul oo loo ictimaaday kow zakadan horta sideedaba waxaa loo jideeyey limaslaxati alfaqiiri waxay fuqahada isku qabteen marka asalka wujubu zakaatku muwaasaatu lfaqiiri wa maslaxatihi baa asal u ah cibaadaduna waa tabac mise asalka tacabud baa ah muwaasaatu lfaqiirna waa tabac keebaa asalka axkaamta la siinayaa qadyadaa waxaa sheegay shahbuddiin zanjani kitaabka ashaafici fii takriji lfuruuci cala lusuul wuxuu leeyahay annagu shaaficiye haddaan nahay waxaanu qabnaa asalka zakaadku muwaasaatu faqiiri wey cibaadaduna waa tabac oo maslaxatu faqiir baa asal loo jeeday wa min hunaa bayatii sagiirkiina ku waajibtay maalkiisa majnuunkii maalkiisana ku waajibtay on ahli wujuubi cibaada uma aha laakiin limuraacaati xaqi alfaqiiri waalmiskiini wey baa la ilaalinaya umuuman xanafiyada waxay yidhaahdeen buu ihi asalka waa tacabudo kuwaa laguma laha laakiin fii nafsi waqti xanafiyadii markaad akhrido kutubtooda waxay lagu leeyihiin waxaa la isku khilaafay sideedaba zakadu ma asal tacabudi baa oo xaqun lilaahi miyaa mise asalkeedu waa xaqu lmasaakiini fii maali agniyaai wey waxay ku leeyihiin xanafiyadii arraajixu xaqu lmasaakiini fii maali agniyaai wey halkaasay iyaguna kun ku miisayaan waxay leeyihin mashaaficiyadu markay saana leeyihin waxoogay arrintan bay nagu yarriixeen oo fogeeyeen maahane annagu si ay shaaficiyada nooga wariyeen sheekada ma qabno waxaan rabaa inaan idhaahda min xaysu lmabda fuqahada dhexdooda khilaaf muctabara kama jiro zakaadkan in loo jideeyey lixaqi lmasaakiini daahirka naskuna wuu tilmaam ibn cabaas oo farada rasuululahi sal zakada qata lfitri min ramadaana tuhratan lisaa'imi min allagwi waalrafati wa tucmatan lilmasaakiin masaakiinta cunto inay u noqotaa loogu talagalay mar hadday sidaas tahay qaacidada waxay keenaysaa wixii anfac lilmiskiini waalfaqiiri ah inuu taxqiijinayo maqsuudkii loo jideeyey kullamaa shaygani uu xaqiijiyo inuu kaga awleysan yahay kii xaqiijinta kaga hooseeya halkaa haddaynu ka bood ka doon ka duullo subaxii ciiddaa la joogaa magaalada masaakiin badan baa ka buuxda masaakiinta in badan waa iska abulo in badan oo kamida waa iska abulo laba kiilo beriis iyo ba ninkaad u dhiibtay iyo ninkaad qiimahoodii siisay kiiba keebaa tucmadii hor dhartay ninka waa inuu qaada waa inuu guri raadiyaa waa in dabkii la shidaa digsigii lagu ridaa kana lacagtii maqaayaduu kula laxdo dig waaba dadkeyba marar badan midda kale miskiinka laba kiiliyo bar buu nin soo siiyey adigana laba kiiliyo bar baad siisay ma laba kiiliyo bar buu u baahi badan yahay maanta mise wuxuu suugahaya dallaca reerka ugu soo gadi lahaaba u daran haddiise la siiyo oo uu suuqa geeyo gado qiimaha ku soo gadatay ma ku heli mise waxbaa iska dhimi suuqa maalinkaa raashinka la wadageynaya laba kiila lala ordayo qiimihima laga gada mise waxbaa isdhib de ninkii dib buu u galay lacag buu qaatay haddaa adigu siisataa siisaa ka badnaan lahay sooma kea u manfaco badan sowsama dhici karta wax ka gataba inuu waayo maalintiiba wax ka gata inuu waayo ciid baa la kala dukaamaa la xiray salaadii baa la kala aaday laba kiila la waray guriga min hunaa waxaynan culimmadu intooda badan inkirsanayn cilal kala ha ku doodaan laakiin in lacagtu anfac lilfaqiiri waalmiskiini ay tahay haddii sadaqadii loo jireeya marka liajli maslaxati lmiskiini lacagtuna anfac lilmiskiini ay tahay iyadaa uga dhow taxqiiqa gaayadii zakada loo jireeyey taa waa masalada koobaad masalada labaad fuqahadu waxay isku raacsan yihiin baabu zakaati lfitri nas meahee baabulqiyaas baa galay oo markii aan soo sheegnay bariiska iyo gallayda iyo haruurka cadcadkaa la bixinayaaye ma aayadna ma ah xadiidna maaha wainamaa huwa qiyaasun haddii ay qiyaas ka noqotay kuwaa cuntay ahaan jireen masaakiintana cuntadaasay ku intifaaci jireen haddana lacagtay ku intifaacayaan qiyaasku fii idaa jaraa fii haada baabkaa qiyaas gala fii zakaati lfitria baabulqiima taman inuu galaaye nas markaa hor istaagaan ma jiro oo xaajiskii aan islahayn ama nabigu ku doodaya annaga naska aan ku egnahay waa horaad ka soo baxday naska oo qiyaas baa soo gashay marka qiyaasna inaad dhex fadhida anuu naskaan haystaana aad tirada waa khata qofkaasi waxaan u malaynayaa beriiska zakaatulfitriga u bixinaya naskuna lacag ma sheegin leh ma fahansana beriiskan uu bixinaya inuusan nas ahayna qiyaas yahay faidaa jaaza lahu qiyaasu isaga haday u banaanaat qiyaaska ma ladii manaca kayrahu dadka qaar aan wuxuu leeyahay garanaynin ba wuxuu iska leeyahay qiyaaska fii baab cibaadaat lama ogola beriis bixiyana waa leeyahay wareeda beriis maxaad ku bixisay baab cibaadaat qiyaas lama ogola masalada waa masala waxaan jirin wey wax saxa ma aha usuul cibaadaat ma taqriiriyo laakiin itifaaqu lfuqahaai furuuc cibaadaat qiyaasku uu gala biitifaaqi fuqahaai hal ninoo fuqahada oo madaahibta muctabarka oo fii furuuci cibaadaat baabul qiyaas ka maarmayna ma jiro dhammaantood iyadoon la kala reebin baabu ahaara tag dhagax iyo waxbaa lagu isjoon jiray warqad bay ku yidhaahdeen warqaddu ma nasoo soa qiyaas qiyaas wey soo soco weliga abaabu salaat fulaan fulaan fulaan dhammaan baabul qiyaas kama maaranta saa darteed laakiin taa kaba soo tago ninka beriiska bixiyee nas u haysta lacag iyo qiimana u diidan waa qiyaas cibaadaad ma galaaye ninkaas waa nin laa yadiri maa yakhruju min raasi waxuu ku hadlay ma garanayo eray buu maqlay eraygii buu soo guuriyey wailaa intuu beriis qiyaas ku bixiyo tan qiyaas cibaadaad lama ogole kuma diidan haddaan la dalay de beriisna lama ogole ka daata saa darteed mas'alada lagu celcelinaya naski naski naskiya waxaan jirin wey qiyaas bay wada dhex fadhiyaan haddana naski waa fadhiyaa buu isu haystaa isma ogin nin meel fadhiya unisabeel meeshu joogo wey taana waa mas'alo labaad saa darteed idaa jaada alqiyaasu fii haadihi tan maxaa diidee saddex iyadoo maslaxada la muraacaynayo fii abwaabi zakaati nasan waxaa sugan in lixaajatin loo bedelo wixii hore nasan baanaan kusoo marnay aan idin xasuusiyo nabigu wuxuu yidhi qofku hadduu shan iyo labaatan geela leeyahay fa fiiha ibnatu makhaadin fain lam takun ibnatu makhaadin fa fiiha bnu labuunin dakar da haddii la waayo da-da kalaa la bixin maxaa lagu kabayaa shaataani aw cishriina dirhaman waa ujeedaa zakadii da-dii la waayey lacag baa lagu kabayaa nasan fii baabi zakaati si xaqii faqiirka loo kabo baa lacag fii baabi zakaat la bixinayaa wa min hunaa buu cumar bn cabdilcaziiz iyo xasan albasri iyo sufyaan athawri iyo imaamu axmed ibni xambal iyo rag badan ay baneeyeen ikhraaju lqiimati fi zakaati ay baneeyeen إخراج القيمة في الزكاة من حيث الجملة أي بنيان بل وحان تعنير هذا في عهد الصحابة وحاسبا إن كوالتي واحترك عنترى لو كلا فضل منفعة هذا أي أولى هذه فقيرك بدليل في البخاري وفيه في البخاري وهو الأمر إلى يمره معاوية بن أبي سفيان وكي مدينة جبت أي أرى مدين من سمراء الشامي تعدل صاع من هذه رواية وحليف فأخذ الناس بذلك تيبا لغو نقمي أبو سعيد الخضري بعد ديني حديث ديدنا أبو سعيد الخضري حجاء النقوطة اجتهاد كمعاوية ضدك يقاطين حجة كلوي محا أبو سعيد مديني حجة كلوي معاوية فالكيسي اجتهاد كيسي يا مسلمين فأخذ الناس بذلك لجيرنا إيادا بلا حجة كلوي لبي اجتهاد صومه waxay tusaysaa mas'aladu cindahum agtooda halkii suus oo ma ku aragti ficnatan xijaaj lagu hayo nuskii oo muddayn ah oo shaam ka baxdayn aad bay u kuwaalati fiican tahay tan qiimaheedii manfacadii tan waa u dhigantaa masala manfacatu lfaqiiri in wax lagu qiimeynayo way ka muuqataa ijtihaadka mucaawiye iyo dadkii qaadashada ay qaateen haddii la yidhaha abu saciid baa diiday waa laba saxaabi oo iskhilaafay adoo abu saciid haddaad qaadata ninka mucaawiya dadkii raacay qaata ma aladii manacahu aduuba daliil gaara abu saciidna xujo ka dhigay mucaawiya raggiisana xujo ka dhigi waaye masaladan masalo dadka in badan ka hoos baxda wey anugu waan qabaa idinmali weli laakiin masaladii wejka ictibaarka fiqiga ay leedahay culayskiisaan raba inaan dareensiiyo rag badan baa markay gedgediyeen sida sheekh islam ibn taymiya tafsir ikhtiyaaraat alcilmiya baa waxay dhaafin weydey inuu yihi qiimaha hadday miskiinka marka la eega maanta u waxtar badan tahay way bannaan tahay shakina kuma jiro halkaasu ibnu taymiya isagu maray imaamu axmedna waa u tiiriyey inay rag badan oo culimmada sidaa u qabaan mustanadaadkaana ay leedahay inuu nin si fudud isaga yidhahda masalada diinta sal ku maray iyo meel laba ma haysata iyo nas bay khilaaftay in la iska yidhaahdo waxaa weeye dadku marar badan markuu sadxi qofku yahay ee bannaanka uu ordo ee cumqiga fiqiga iyo mustanadaadkiisu saas u garanaynin kitaab mukhtasar iyo waraaq wadaadiri buu soo akriyo intii uu marka sidii cajaradii ama waxay waagi hore cajarada waa hore ma jiri jirin wax cajarada hore kalaa jiri jiray gebiguna wuu yeeri jiray shimbir babaqaa la yidhahdana wuu jiraa marka sidii codkii adoon u fiirsan inaad soo celcelisaay laysa fiqan mas'aladu wejkaasay leedahay mar hadday masaladu cibaadaad tahay khilaafiya tahay aslamku cunto haddaad bixisa inay kaa asixi waa laisku raacsan yahay tan kale laakiin muran baa ka taagan haydiba waa jaam baa la yidhi sida afdalka ah raashin inaad bixiso murankaba aad ka baxdo wey isagu meeshuu kala dhicaa kala dhicin miskiinku meeshuu dooni hala aadee adu raashin aad bixisaa ku aslama qowlka kale laakiin laftiisu qowl lagu tiigan karo ama aada loogu fogaan kara maaha saa darteed waxaan dhihi lahaa dadka alabatulcilmigii markay masaa'ilka fiqiga ka hadlayaan qadarkeeda inay siiyaan aynan si fudud erayada isaga dhihin kibaarula ima cumqiga iyo waxyaabaha ay fiiriyaana adigoo waxba dhuuxin inaadan erayintaa iskala doodo saasaa la yidhi digdigtu waxayna dilay wey waxaad muddo dhan uu ninku la qabeeyey ba maalinka dambe xusaalka meel banaan inuu fadhiyo saa darteed masaa'ilkaas halaga fiirsa halkaas cashar ku daynaynaa subxaana hadii sukay waafajisaa labada xadiid aljaahiru bilqur'aani kaljaahiri bisadaqati iyo xadiidka laa yaji bacdu yajhar bacdukum calaa bacdin bilqur'aani ama bilqiraa'ati horta xadiidka hore aljaahiru bisadaqati wuxuu tilmaamayaa qur-aanka hoos inaad u akrisataa ka fadli badan inaad kor u akrido sababtoo sadaqada caalanka iyo tasiriga sadaqatu siri baa fadli badan in tubdu sadaqaati fanicin maahi haddaad muujisaan oo la jahartaan way khayr badan tahay wain tukfuuhaa utuutuuha alfuqaraa fa huwa khayru lakum tanaa kasii fiican horta marka hore waxaa lagu baray qur-aanka inaad kor u akrido oo lagu wada maqlo inaad hoos u akrisataa ka fiican oo ka fadli badan lianna riyaha iyadaa yar laakiin xadiidka iyo xadiidkan kale laa yajir bacdukum calaa bacdin bilqur'aani isma tacaarubayaan bay qur-aanka waxaad la jahri kartaa adoo keligaa ah gurigaaad joogtaa gurigaaad ku tukanaysaa meel cidna aad joogi kartaa xadiidkan laa yajir bacdukum calaa bacdin bilqiraa'ati wuxuu ka hadlayaa haddii dadku wada jooga ama qur-aan hala akrisanaya ama salaadaha lagu jireen qur-aankaaga dadka inaadan salaadoodii iyo qiraa'adoodii ku tashwiishin hoos u akrisato sidii fadyaday fadliba badnayd hoos inaad u akrisato baa markay ziyaadada tashwiishu naasi timaaday xaraam noqon keligaa haddaad tahay labadabaa kuu furan hoostaana fadli badan haddii ay dad kula joogaan oo salaadoodii iyo qur-aankoodii aada tashwiishinaysana lama ogola hoos u akriso saa way labada xadiid macnahooda qofkan kale wuxuu leeyahay toddobada sabab way isdul saaran yihiin ee toddobada dhulba sidoo kalea yaa ku nool majimi mase insi mase wax kale arrintaa wax nooga sheeg guliya horta toddobada saba nusuus baa waxay sheegtay inay kala go-an yihiin masaafaadna isu jiraan mid walibana albaab gaara leedahay xadiisulisraa walmicraaj baad ka heli dhulka soomaha toddoba dhul inay jiraan oo toddoba arday yihiin sidaasoo kaleetana u eg yihiin baa daahirka qur-aanku sheegay allahu ladii khalaqa sabca samaawaatin wa min alardi iyaga oo kale ma la kabyaa mise way kala go-an yihiin wax na soo sariixa ma arag iyo yaa ku noosha laakiin aathaar waxaa jirta sixadeeda ma hubo intaan ogahay maqaal baa ku jiray laakiin aada umaanan dabagelin ibnu cabbaas ee laga warinayo uu leeyahay toddobada dhul waxba isaga dan ma aha way kala go-an yihiin kullu waaxidati minha fiiha aadamu ka aadamikum wa nuuxun ka nuuxikum wa muusaa ka muusaakum wa muxamadun ka muxamadikum aabbayogooday leeyihiin nabiyadooday leeyihiin diintooymahooday leeyihiin saas aataar ibnu cabaas laga warinayaa jira idinkaan idiin diray sixadooda alla hubsada laakiin wax kaloos aan intaan hubacad oo sugan oo faahfaahin ka bixinaya male nimanka geologistigu iyagu waxay leeyihin waa lakabyo isdul saarsaaran laakiin wax badan de warkooda laguma salayn karo maqaayiista bashariga intay gaari karto baa iska yar ninka kale wuxuu leeyahay qof xanuunsan salliga nabiga ma lagu tufi karaa baabu zakada iyo baabulxaji fahamkooda ay dhiba e ii sheeg maxaan sameeyaa de baabulxajna inaad tagtaa fiican markaa unbaa si fiican u fahmi fuqahadii hore waxay sheegaan nin kitaab alxaji intuu alifo aada loogu bogay isaga intuu yimid dawaabkii bidixi dhinaca laga wareegi jiray dhinacan ka wareegay ay gabar tiri war xagga mahna naga tag intuu yidhi waxay tiri hebel kitaabkiisa daakri lahayd markaasuu yidhi yaa isaga wayabog qiso saasay sheegaan markii dhul la tilmaamayo adugu haddii isliil lagu tilmaamo adoo weliga arag six sisteresa markaad uga baxdo at five ka baraysa haddii lagu dhaho waad isku dhex yaacay laakiin maalinkaa timaada haddii lagaaga sheekeeyo meel kuwada muuqataa xaj waxaa lagu fahmaa si fiican inaad tagto aadna haysugu taxallujinin baabulxaji dadka inaad u akrido adigoon meesha tegin waayo waxaa laga yaabaa wax badan inaad khalado wax badan kaa iska dhexyaaca dhiga baabuzakaadna insha allahu maal xalaal ileyh hadduu ku siiyo markaasaad fahmi doontaa maalka laga hadlayiyo waxa la qaybqaybinayiyo ku dartiiyo ka goodiyo xisaabta ka siiya dhabanka markaasaad baran doonta maal xalaal wanaagsan allah ku siiyo ninka kale wuxuu leeyahay sakaatulfitriga ma ku baxdaa macallin dugsi quraan oo dugsiga lacag ka qaata hadduu i weydiisto ma siin karaa muhiimaddu ama lacag ka qaata ma yaanu qaadane maalinka ciidda la gaaray hadduu dadkii baahnaayan waxba haysanin yahay sakaatulfitriga way ku baxdaa heesii haddii uu yahay wadaadadii iyagoo xoolo badan la sakada qaadan jiray siyaarada urursan jireyna mawduucaas waa mawduuc tacab abuur weeye masaakiintiiyo dadkii la siin lahaa ma aha sheekh shirkad ayaa shaqaalaheeda siisay zakadii sanadkii lasoo dhaafay shaqaalihii waxay ku darsadeen lacagtii la siiyey lacagta shirkadda wareegeysa sanad kadib nin kasta shaqaalaha nisaab iyay lacagtiisii gaartay oo ah buri siddeetan iyo shan kun oo shilin yaa yidhi siddeetan iyo shan kun oo shilin baa zaka nisaab ah siddeetan iyo shan garaam lacag goysaa niri siddeetan iyo shan kun oo shilin maanaa dee marka siddeetan iyo shan kun oo shilin siddeetan iyo shan garaam ma goysaa abadan ma goyso anigu waagii ugu dambeysay nin afartan garaam soo gatay boqol iyo waxoogay kun baa laga qaaday oo rasiidkiisa arkay may raggii dahabkaaga nala jooga qaarkoode kun doolar mgmagmagsideetan iyo shan kun maynaan dhihine haddaad khalad u fahantay siddeetan iyo shan garaam oo dahab cusuba lacag goysaan nidhi lacag goysa intay gaartaba doolar iyo shilinkay ka ku xisaabtaba marka shaqaalaha mar kale shirkadu lacagta zakada ma siin kartaa ayagoo leh siddeetan iyo shan ama ka badan shirkadda horta shaqaalaheeda lacagta ay zakada u siisay ciddii mustaxiqiinta ah cashirka soo socdaan qasmu sadaqaad ku mari doonaaye zakada way siin kartaa laakiin bishardi ama laba shardi ano kow markii la shaqaaleynayo waa inayna heshiiska ku jirin zakadaan laydin siin haddii kale zake maynan siinine way ku xamaaratay oo heshiis bay kula gashay marka labaad waa inaanay mushaarkoodii qayb ka mid ahayn mushaarkay shaqaysteen zake loogama dhigi kara xoolaha iyagaa iska leh shirkaduna ma laha zakana ugama baxdo haddaan markii hore heshiiska ku jirin iyaguna ay muteen mushaarkoodana aynan ka mid ahayn akaatooda zakada shirkadda way qaadan karaan hadday qaataanna shirkadda way ku darsan karaan maalinka dambe xoolihii shirkadu zakada ay ka bixinaysay iyagii hadday mustaxiqiin yihiin hadday mustaxiqiin yihiin maalkoodana uusan zake gaarin khilaafkii xalay aan kasoo sheekeynay khaliitaynku ma isku zaka galaan bay gelayaan marka aslamku waxaa weeye inaan nimankaa zake dambe la siinin zake dambe nimanka xoolaha meesha wax kulayaan la siinin san cibaadaadkiina tashwiish iyo shaki u gelin wuxuu leeya lacagta zakada qaar ka mid ah ma la ko kobcin karaa maalgelin ahaan de ninkii la siiyeye yeeshay waa ku ganacsan karaa haday kobac u gashana waa gelin karaa waa xooluhu leeyahay hay-adaha caamka ah ee xuquuqda caamkaa ururiyaa xoolihii maalgelin waa ku samayn karaanoo waa kobcin karaan waxa uu qaafihi iyo wax wax soo saarana waa geli karaan laakiin ninkii zakada bixinayey zakadii sanadkan mashruuc baan gelin ma dhihi karo waayo zakada waxay kaaga baxdaa mustaxiqiinta inaad ku wareejiso haddaanan ku wareejini weli zakadii maadan bixini waa lagu leeyay de wey hebel baan meel u dhigay oon lagaa guddoomin zakadii kaama bixin ninka kobcinaya dixodihiisi unbuu kusii shaqaysanaya weli zakama bixinin ma guntami karaa ijmaac iyadoo salafkii isku khilaafeen isla masaladaas xaggeense ka muraajacayn karaa su-aasha dambe waa sax xageen ka muraajaceeyaa akarka kutubu usuuli lfiqhi markii mukhtasaraadka yar la dhaafo kutubtooda mutawalaadka ah usuul fiqiga akarkoodu masaladan intaan garanayo way ka hadlaan abwaab ijmaac bayna kaga hadlaan waana masale mashhuuro la yihahdo alijmaacu bacda اkhtilaafi masale laisku khilaafay ijmac ma guntami karaa waana masale khilaafiya wey oo nisaac bana ka taagan yahay kutubta sida basiidka aadka u qiimo badan ee ka hadashaay waxaa kamid ah kitaabka la yihah albaxr muxiit fi usuuli fiqi ninku leeyahay ninka la yidhaahdo alimaam zarkashi shaafici kitaabka kitaab aad u qiimo badan weeye isaguna haalibka ictimaadaa shawkani fi irshaad اfuxuul irshaad اfuxuulka shawkani haalibkiisu wuxuu ictimaadaa albaxr muxiit min zarkashi buu ictimaadaa shaaficiyada baxrulmuxiidka kawdheh almaxsuul oo fakhrudiin الraazi almustasfa oo uu leeyahay ninka la yihahdo abuxamid اlghazali iyo alka axkaam fi usuuli laxkaam sayfiddiin alamidi inaha haddaad akrida cumuumka masalada shaaficiyada waad gaari iyo jamhuurta xanaabaliya haddaad rabto sharxu taxriirka iyo sharxu kowkab ilmuniir iyo musawadatu ali taymiya iyo iyagana inahaas way ku cadayni maalikiyada haddaad rabtana sharxu tanqiix lifusuulka shahaabiddiin alqaraafi isaga ama haddaan isagii weyda muqadimada dakiirada masaailku kaga hadlay dakiirada mahol aga shar tanqixfusuul waa kamid ay ku taallaa haddaa dadka aan madaahib xanafiyada oo kaleeto kutubtooda badankood ay ku taallaa dadkaan madaahibta ahayn haddaad rabtana shukani irshaadi fuxuulkiisi iyo maxamed ibn amiir sancaani kitaabkiisa ijaabatu saa'ilka iyo manduumada buqyatlaamilka ee uu sharxaye iyo intaba waad ka heli kartaa masaadirtaa ka raadi masalada masalo khilaafiya oo muran badan ka taagan yahay ijmaac ma dhici karaa bacda alkhilaafi mas'alaa ka dhalata hal ilaqwaalu tamuutu bimowti qaa'ilihaa ninka hadduu dhinto qowlkiisi ma la dhimanayaa masaa'ilkaas unbay kamid tahay ijmac ma jiraayo mise ma jirana aada buu nisaac masaa'ilkaas uga dhacaa wallahu aclam qofkan waraarda dheer wuxuu yihi zakada waxaan bixiyaa ramadaanka xisaab xirkana waxaan sameeyaa decembar markaan zakada bixinaayo waxaan ku bixiyaa qiyaas sababtoo ah alaabta isoo gasha waan qoraa midda aan bixiyana waan qoraa marka buugga unbaan ka tixraacaa in iyo out marka marmar waxaa dhacda in aan bixiyo siyaado waxaana isaga niyeystaa sadaqo siyaadadaas marmarna waxaa dhacda in wax laysoo raacdo marka aan xisaabtana xisaabta xirayo xirayo december marka intaas laysoo raacday daahidda ay igu daahday maxay diinta ka qabtaa horta haddaad xaqii xilligii markii la gaaro haddaad xaqii ogaan karto xaqii sidiisa markaa xisaabta inaad ku xirtaa wanaagsan waxaa ku wanaagsan waayo xilliga adoo wax ku soo raacay oon december gaarin baad geeriyoon kartaa xaqi lagu lahaana idikaa cafin mayso waxaa wanaagsan zakaatulfiriga zakadaada xisaab xirkaaga ku deeg haddiise ay dhacdoo diib ka bixiso de xaqii waa uun kaa gudmayaayo wax deyna laguguma laha hooyaday ayaa dahab soomaaliya ay ku soo galaday lacagtiisii inta keentay waxay igu tiri lacagta sako ka bixi waana shan iyo toban garaam markii aan soo qiimeeyey ee maxaan ku qanciyaa waxaa u sheegtaa sadaqa ha bixiso waa hal ajrun bay ka heli laakiin zaka laguma le dheh wuxuuba shan iyo toban garaam hadduu yahay zaka laguma lehe waya sadaqaan kuu bixin oo awqaaftaan kuugu daray aakharun baad ajir ka heli sidaan iyaduba hadday wax la baxayso xoolaha ku celcelini nin saaxiibkay ah ayaa waktigii ay kibaandhaho soo baxayey wuxuu nadray in uu soomo muddo bilooyin ah iyo in uu soomin nooyin tukado ma ansaxbaa mase wuu gafay de haddii ay xalaal tahay qaadashadeedu qofkuna wuxuu muxtaaj u yahay uan xaaraan ahayn uu yahay nadarka nadru aaca la yidhaahdayo wuu guntami qofkiina hadduu baashi helay inuu fuliyaa laga rabaa sakaatulfitriga inta la ururso ma la siin karaa asnaaftii minhaaj lama hor ordee cashirka soo socda su-aasha kaga hadli doonaa waa qasmu sadaqaat sida loo qaybinayo wayba soo socotaa beeralaydase ma laga soo ma lagu soo rogi karaa ma la ma lagu soo rogi karaa oo maamulka islaamiga ah ma ka ururin karaa ha hadday dowla wilaaya dowla islaamiya ama maamul islaamiga oo saxa uu jiro nabiguba caamil buu diri jiray zakooyinka soo ururiya walcaamiliina calayha maxay tahay zakada wax laga siinayo caamiliinta oo dadkii soo ururinayay baa kowka ah iyo kuwii raacaya marka lasoo ururiyo iyo kuwa bahaarka la dhigay waardiyeynayey kuwaasoo dhan walcaamiliina calayha wey gaclada ma laga siin karaa fidrada maya asaxu qowleyni gaal lama siin kara wey walmualafati quluubuhum gaalama ku jiraan oo masale nisaac badan ka taagan yahay culimmaduna ay u badan yihiin inuusan gaalku ku jirin baabu zakaat marka la soo gaaro muslim inuu yahay ee shardi tahay lacagta cadaan ah haddaan rabo in aan sake ka bixiyo ma dahab ayaan u bedelayaa maya dahab intay ka goysaad sakagalka ku qiimayn kadibna boqolkiiba laba iyo bar baad bixin in badan baa masalada kusoo celcelinay salaad salaadu hadday ka tagto kadibna jamaaco gadaal ka sameeyey sameeyey haddii aada ku tukato jameecadii hore ma u dhigantaa asalku waa maya jamaacada asalka ah waa jamaacada hore ee masaajidka aduu haddaad cudurdaar leedahay oo lagu ogolaaday jamaaco labaad inaad tukato insha allahu fadluljamaaca waad heli laakiin jamaacada asalka ee nusuusta ay ku dhiirigelisay jamaacada hore ee masaajidka weye haddii ay xooluhu foofayaan balse abaar ay jirto duurka aysan wax ku filan ka soo helayn kadibna cidda wax lagu siiyo dhammaanteed wax sako ah niyaa lagu leeyahay sakada waxaa dhulka haddii sanadkii dhannaan lagu siiyo gurigana sanadkaa sako laguma laha hadday bil iyo laba waxoogay roob la-aana ay ahaydna culamada qaar ba waxay yidhahdaan xawlkiibaa bil iyo laba dib u dhici zakadiina waa laga rabaa qaar kalena waxay leeyihin maya haalibka un baa la eegi waman la daajiyaa mise way waa la calfiyaa maxaa haalibu sana ay ahayd haalibu sana haddii la calfinayana xagga raacay haddii haalibu sana ay soo daaqaysana zakadii waa laga rabaa taasaana sababkii la dhow usuusha uusan qiyaasku gelin maxay tahay usuusha uusan qiyaasku gelin waxaa jira cibaadaadka aslu cibaadaat cibaado aan sharciga waxba ka sheeginoo cusub in qiyaas lagu suga lama ogola shan salaadood baa la sheegay salaad kale lama sugi karo bil halla soomaa la yidhi soon kale lama sugi karo laakiin cibaadadii sharcigu jideeye salaada iyo soonka ahayd masaa'ilka axkaamta dhexdeeda ah furuucdeeda yaryarkii baabulqiyaas wuu galaa masaailka waa galaa midda labaad qiyaasku waxyaabaha haybiyaadka ma galo qiyaasku haybiyaadka ma galo marka laga reebo qiyaaska baabu sifaatka gala qiyaasku waa laba qiyaasu tamhiil iyo kii labaad yaa haya idinkaan idin tiri oo ila habeenka soo socdo qiyaasku waa laba midna qiyaasu tamhiil waa kan usuuliga iyo fiqiyaadka kaasi baabulcaqaa'id iyo sifaatka iyo ma galo nooc qiyaasa waxaa jira la ogol yahay fii baabi alcaqaa'idi wasifaat inuu galo nooc la ogol yahay baa jira nooca qiyaaska idinkaa idinka sugayaan siaad kitaabta dib ugu yar noqotaan midii sheegaa meeshaad ka soo helaysaan risaala alxamawiya iyo risaala tadmuriya iyo waad ka soo helaysaan iyo shuruuxa risaala alwaasitiya intaad ka soo helaysaan kaar aada u gadatay isticmaal dartiis haddaad gaari aada an kartaa sida safaricom masalada xalay ka hadlay waye haddii kaarkan aad qasadkaa u gadatay tartan inaad kaga qayb gasheen nambar raadin baabulqimaar iyo mukhtiyaar nasiibki iyo nasiibkii wey haddaad iska gadatayna baabulrikaazi wey baabulrikaaskaasay gelaysaa waad qaadan laakiin khumus boqolkiiba labaatan baad bixin dukaan lagu gado sigaar lacaga ma ka dayman karaa haddii sigaar keliya lagu gada maya oo xaaraan khaalisa wey haddii sigaar iyo wax kala lagu gadana ninka xolihiisa xaaraan iyo xalaal isugu jiraan waa lala mucaamili karaa suufiyadu mashaaficiya suufiye iyo shaaficiya waa kala laba suufiyaduna waa madhab shaaficiyaduna waa madhab fiqiga suufiyadu tasawufkuna waa madhab suluuk ah qofku isagoo suufihu shaafici noqon karaa isagoo suufihu xambali noqon karaa isagoo suufiyu xanafi noqon kara isagoo suufiyu maaliki noqon kara isagoo suufiyu daahiri noqon kara madhabka fiqiga iyo madhabka suufiga iskuma xirna walidaalika imaamu shaafici shaaficiyada way qabsan karaan rag badan oo suufiye oo shaaficiyaa jiray suufiye waaweyn aha oo shaaficiyaa jira laakiin imaamu shaafici isagu wuxuu dhihi jiray ninku gelinka hore suufiye hadduu noqdo gelinka dambe dabaal doqor noqdaa wuxuu subaxii hadduu ninka suufi noqdoo galo galabtii waa dabaal doqono waxba kala garanaynin buu noqdaa buu dhihi jiray halkaas yahu shaafici ka taagnaa suufiyadu haddana fiqigii suluugana iyo raqaa'iq iyo aadaabta iyo taskiyatu nufuus baabkeedoo la idin xiraafe weeye tasawuf ka jira maanta calaaqa lama laha fiqiga shaaficiga yaan lagu khaldamin marka suufiye iyo shaaficiya way kala dan maaha annaga suufiyadana waa kasoo horjeednaa shaaficiyana maana wax isdiidaya maaha waayo imaamu shaafici ashcarina ma ahayn wuu kasoo horjeeday suufina ma ahaynoo wuu necbaa imaamu shaafici madabkiisina waa kan sidan u ahaa ashaacirada ragga ugu badan ee radiyey ugu adag waxaa kamid aha shaaficiyada ibnu kaiir baa kamid aha dahabi baa kamid aha daara qutni baa kamid aha ibnu mandah baa kamid aha waxaa kamid aha ninka ibnu khusayma kamid ahaa rag kutubta badan qoray ashaacirana maahayn shaaficiyana waa ahay marka talaasum kama dhexeeyo suufiyadu marka mashaaficiya way noqon karaan inayn ahaynna way dhici kartaa kaasna su-aasha kale xigtay wuxuu leeya waniga su-aali way farabateen wakti waa dheeraaday inaa usuul fiqiga bilaabaan rabaa xaggee baan ka bilaabaa waxaad ka bilowdaa risaaladan yare alusuul min usuul min cilmi usuul iyo rasaailka lamidka ee mustawahaasa ka bilow kuwa markii aad dhaafto mustawaha waa matnul waraqaadka iyo mustawaha matnul waraqaadka iyo kutubta le-eg u gudub markaad iyagaa dhammayso mustawaha saddexaad ee jaamica iyo kutubta la mustawaha u gudub jaamica namlo oo kaleeto iyagaa markaa dhamayso markaa kadib baad irshaadulfuxuulka iyo kutubta kale ee ka waaweyn usii gudbi kartaa haddii kale adoon tallaabo baranin haddaad meel kora ka bilowdo waa nimaan arbiciin akrisanay oo bukhaari loo akriyey wakti kore waa ka dhuman waxna ma bartaan nimaan arbiciin garanaynin hadduu yihahdo bukhaari iyo muslim baan baran wakti dhumis wey ninka u akrinayana inuu kusoo raacanayo mooye waktigu ka dhumin isna wax baran maayo walidaalika laba iyo tobanka iyo labaatanka sano kuwii bukhaariga ag fadhiyay oo waxoosa soo baranin wax baran waaye oon ku qoladii afartanka sano minhaajkii dul fadhiyey iyagoon asaasiyaadkii soo baranin waxna baran waaye weligood minhaaj dhaafi waaye sidoodiiba saxwadeedna taafiir badan ku yeelatay manhajyadii tacriimtu markay luntay waktina dhammaan waxna la baran waa ka waran ninkii kaniisad u gala inuu iskuul ku dhigto ama ku cayaaro banooni ama jiin meelaha ay lacnadu ku soo degto waxaa kow ka ah meelaha loo dhisay licibaadati kayr illaahi meel kastaoo ilaahay kayrkii in lagu caabudo loo dhisay waa meel ay lacnadi ku soo degto wixii aan daruuro ahayn ama aan hanuunin iyo wacdi ahayn in loo galo ma banaana ninkay daruuro tuu kaga cararay meeluu ku baxsada waaye derbigeeda ka booda kaniisada ninkaa loo geliyo nafbahays ninkii meelaha qabowyada baraf intay ku dhacaan meeluu baraf iyo roob ka galo waaye ku cararee dugsadaay waxba looma diidana laakiin ninkii weheshada marka dambe qalbigaaga waxaa ka bixi meeshan xumaatadeedii ku noolaanshaheedii iyo dhexjoogeediina caadi uu noqon marka koobaad marka labaad markaad ciyaarihii wixii u baahata meeshiibaad usoo xiisi meeshaa usoo xiisay maxay tahay saa darteed qawaacidda waxay keenaysaa baabu sadi daraaya inaan agteeda la marin isaga fogaada marka marka salaada subax laga baxo ma waxaan dhahaa astaqfirullaha saddex nasal allahuma ini asaluka cilman naafican warisqan ayiban baan dhahaa labadaba waa dheh migaa isdiidayo saddexkan istikfaarso allahuma ini askarugigu xojisii maxaa w wati wakti waa wakti gaaban oo daqiiqad ka yare intaba iswada raaci waxaan tacaarud ka jirin oon isdiidayninna wax isdiidaya ha ka dhigina halkan wuxuu leeyahay qof aan soo xajin qof kale xajka ma ka bixin karaa hadduu lacag asaga iyo qofkaa ka bixinaysa haysto qofku qof kale xaj ma ka bixin karaan xajiin haddii adiga iyo isagaba lacag idinku filan aada haysatood ku wada xajidaan sababtoo xajkiisu xajkaaga kuma xirna haddiise lacagtu ay tahay midkiin inuu xajiye maahana xaj ma wada haysid qof kale kama bixin kartid waayo adigu kugu waajibay waajibkii naftaada saarnaa kama ridi kartid sidii qof kale waajibkii loo guto laakiin labadii waajibba haddaad fulin kartaay wax dhibaato ah ma laha she waxaad noos faahfaahisaa waktigan halka waa in gaaraaba dahabka lagu ladisto sekadiisa maxaa raajixa waa ka soo hadlay sooma waa ka soo hadlay cashiradii hore waxaan umalaynayaa xalay miyuu aha steebeen hor cashirkii xalay baan kaga soo hadlay haddaad malay ku noqo zakaatu lfitrigu cala alcabdi xadiidna cumar bay ku waajibtaa almuslimu alxuru waa kala labo maxay kee loo jamcinayaa qofka bixinta laga rabo waa muslimulxor oo addoon la xoolaba ma laha cidda laga bixinayana addoonkiibaa ku jira saa dartee addoonka zakada waa laga bixin sida ilmihii yaraabuu lamid yahay ilmaha yar zakaatu lfitri in laga bixiya waa waajib yay waajib ku tahay cala muslim alxori saas way waxaa looga jeeda xadiidkii beytku ay kala yihiin laba xaas baan leeyahay mid baan qariyaa koo waxaan dhahaa hal xaas baan leeyahay waxba iga soo gaari nacam ha waxa kaa soo gaaraya laba wej aan u kala qaado mar weeye waa been horta midi waa been de been haddii la sheega wax ma ka soo gaaraya qofka mas ka soo gaari maayo horta wax kaa soo gaarayo markaa qabsoo beentaa sheegtay waa dembi waxaa lagaa rabaa sagadnimada laba ku guursatay inaad ku dhaqdo labaan guursan mana ku dhacay inaan sheegtahay iyo arrintaas ma fiicna caruur baad yeelan reer baad yeelan xuquuq bay yeelan qasab iyo qayb bay yeelan infaaq bay yeelan waxoogay horidheeyada iyo fasaxyada in loo siimo xuquuqa yeelan beri caruurtii dhaxal baa dhiman ciyaalkaagu iskuulkeena isku dagaalaan barata iyagoo isa qoolin taas horta nimayo ma wanaagsana adna xuquuqdii sideedii uma gudan kartid dad iyo xuquuq ay kugu lahaayeenna inaad inkirta iman dembi iyo been dhawaadgeed mid labaadna aan ku idhaahdo xaas labaad melihi baa tiri tii labaad ma furan tahay alaصaxu cinda shaaficiyati nacamhaa inay inshaau alaaq tahay ma aha laakiin waa iqraaru alaaqin marka waxay isaga qasantaa inshaa iyo iqraarka inshaau alaaqin maadan hadda curin furitaan laakiin waxaad qirtay furitaan iqraartuna waa sayid اadilla kadib maxay noqon iqraartu been way noqon kartaa haddii hadhow qabadhaa kale ay dacwad soo ogto shuhuudna loo helo iqraarka qadaan inay kaa furan tahay baa la xukuma qadaan waxaa la xukuma inay furan tahay liannaka adaa qirtay alaaqii inaadan naagtan qabin adaa qirtay ma qabana waxaa weeye xarig ima hayo haddaba iqraaru alaaqaas haddii ereygaagaas maxkamad sharci a lagugu keeno maxkamaddu shuhuudna loo helo waxay xukumaysaa islaantaasi qadaan inay kaa furan tahay diyaanata waxay noqotaba qadaan inay kaa furan tahay baa laqaaqi war ma adaa in maqlayo markaan furay maya laakiin iqraartaadi baan markhaati ka ah adaa qartay marka mas'aladaasna waxwaa kaa soo gaari haddii aan hilib geel cuno kadibna aan tukado anoo hilmaansan hal saac kadibna aan xasuusto ma soo celinayaa salaada nacamha nisyaanku wuxuu cudurdaar u yahay dembigii inuu kaa dhaco laakiin waajibkii lagugu lahaa kaama rido waajibka nisyaan ma rido laakiin ismiguu ridaa waajibkii weli waa lagu leeya mar haddaad xasuusataye salaadii orodoo soo tuko waxyaabaha uu jahliga iyo nisyaanka cudurdaar ka noqdaan markii la yidhahda awaamirta ma'muuraadka sharciga ah ma'muurkii nisyaanku ma rido laakiin ismigii iyo dembigii buu ridaa hadihi qaacidatu fuqahaaina haddaad faahfaahinteeda rabtana iyo amtiladeedoo farabadan alashbaah wanadaa'ir musiyuuta si fiican uga hadlay abaatan dambe axkaamu yaksuru dawruhaa wayaqbaxu bilfaqiihi jahruhaa abaabtaasuu ku sheegay masaa'ilka laftooda assalaamu calaykum alaykum asalaam waxaan rabaa in aada noo sharaxdo waxa ay kala yihiin xaaraan iyo nijaas o maxaa xaaraana ama nijaas ah sheekh noo faahfaahi xaaraan iyo nijaas wayna kulmi karaan waa cumuum iyo khusuus muطlaqa ka dhaxeeya cumuumu wa khusuuصu muطlaqu min wajhi maahu alxaraamu acamu min الnajaasati najaasada wixii asli nijaaso oo dhan waa xaaraan laakiin xaaraan kasta nijaaso ma aha qayb laisku raacsan yahay ina nijaas tahaydna way jirtaa qayb la isku hayana way jirtaa dahabka waxaa ragga xaaraan buu ka yahay laakiin hadday taata nijaaso maaha waxyaabo badan saas oo kaleetaa baa nijaas aan ahayn laakiin xaaraama khamrigoo kale waa laisku khilaafsan yahay ma nijaas baa mise ma aha laakiin xaaraantinimadiisa la iskuma hayo saas darteed sharcigu waxyaabaha nijaasada waxaa ka laazima taxriim laakiin taxriimka nijaaso kama laazimto walidaalika taxriimkaa ka caamsan nijaasada saa darteed ba waxaynu nihi baynahumaa cumuumu wa khusuusu muطlaqun manaa midna waa caam midna waa khaaso waxyaabaa soo hoosgalu kamid ya saasaan oga jeedaa saasay ku dhamaatay inakudilah subxanak allah waxamdi ashadu an laa ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk